نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله تعالى إخواني في الله sidii ballankeenu u ahaa waa majliskii labaad ee kamid ahaa silsilat lmajaalis alcilmiya fi lxawaadith alcasriya iyadoo aynu tilmaanay ciwaankaasi inuu yahay ciwaan waasica oo mawduucyo fara badan ee hoos imanayaan waxaa hadalkeenu u badnaan doonaa biidni illahi tacaala cardi ama bandhig aynu soo bandhigno manhajka xaqa ah ee ilaahay subxaana watacaala uu soo dhiibay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ee ay ka soo wariyeen saxaabatuhu ridwaan ullahi calayhim wa talaamidatuh iyadoo cardigaasi ay dhex socon doonto xaqa wixii shubha laga hor keeno ama itihaamaad lagu soo wajaho iyadana in laga jawaabo muxaadaraatuna satakunu biidni illahi tacaala sidii muxaadaraadkii xaqiiqatu dacwa salafiya oo markaa dhowr iyo sagaashantii aynu jeedinay iyagoo ahaa cardi haddana kamay madhnayn qodob kastoo aynu ka hadlayno wixii itihaamaad lagu soo wajaho ama shubahaad lagu kiciyo inaynu ka jawaabno waaynu uga jawaabna insha allahu tacaala inagoo ilaahay tawfiiqda weydiisanayna bisuura cilmiya oo uu ka faaideysto alqaa'il walmustamic qofka hadalka odhanaya iyo ka dhegaysanayaaba majliskeenan maanta waxaan ka hadli doonaa hal qodob halkaasi qodob oo ah addacwat asalafiya xaqiiqatuha wa ibطaal ma rumiyat bihi min alxizbiya dacwa salafiya xaqiiqadeeda iyo inaynu biladilati walbarahin ku burino waxaa lagu ramiyey amaba se lagu sheegay o in la yihi waa xisbi kamid a axzaabta iyadoo bal waxaa xujaj iyo barahin iyo adilo mas'aladaasi loo keenay iyada lafteeda aynu soo bandhigi doono awalan si dadka saamiciinta laftoodu cuquul bay leeyihiin cilmi bay leeyihiin miisaanka ay u saaraan oo bal ay u eegaan hal hiya xujajun muqnica am laa miyay tahay adilo qofka qancin karta mise maya iyo bal inaynu isku dayno biidni illahi tacaala bal adilada arrinta noocaasi ee lagu bineeyey amase lagu dhisay inaynu ka jawaabno inagoon markaa qofna aan magacaabahayn o dhahayn fulan min annaas addacwatu salafiya waxaa looga jeeda ama maqsuudku uu yahay waa dacwatu lmansuubatu ilaa salafi lumma waa dacwada loogu abtiriyey salafu lumma abtirintaasi oo macnaheedu yahay inay tahay dacwada ku socota manhajkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummaddan uu uga dhintay ee saxaabadu ridwaan ullahi calayhim ay ku sugnaayeen iyo quruntii ka dambeysay ee fadliga badnayd fa hiya dacwatu ilaa ma kana calayhi salafu saalix waxaa markaa muhima in la ogaado asalaf maxaa looga jeedaa dad fara badan baa laga yaabaa ereyga asalaf waxaa looga jeeda inaanay garanahayn asalafu saalix waxaa looga jeedaa sadru hadihi lumma ummadan qeybteedii hore oo alquruun lmufadala aladina atnaa calayhim rabbuna fi kitaabih washahida lahum nabiyu alayhi salaatu wasalaam bilkhayriya waa ummadan qeybteedii hore ee ilaahay subxaanah watacaala kitaabkiisa uu ku amaanay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uga marakacay inay ahaayeen dad khayr badan ereygaasi markaa asalaf in loo adeegsado saddexdaasi qarni ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay maaha mid cusub bal xataa saxaabada ayaa ereyga caynkaasiyo isticmaalay anas ibnu malik baa kamid a oo ereygaa u isticmaalay saxaabada lafdu salaf ku itlaaqay sida ashaatib filictisaam uu ku tilmaamayo wakadalika mihraan iljazari isaguna lafdu salaf buu itlaaqay isagoo saxaabada ujeeda mihraan iljazarina waxa uu tilmaamaya albagawi raxmat ullahi calayhi inuu bukhaari ku tiriyey saxaabada ibnu xajar baa sidaa ku sheegaya kitaabkiisa la yidhaahdo alisaaba jiska saddexaad safxada saddex boqol lixdan iyo toddoba cabdullahi ibnu mubaarak isagana waynu garanayna kana taabi taabica taabici waxa uu odhan jiray isagoo dadkao dhan la hadlaayo si caama dacuu xadiisa camri ibnu thaabit fa inahu kana yasubu salaf camr ibnu thaabit ninka la yidhahdo xadiis ha ka warinina waayo salafka ayuu caayi jiri marka ayuu uga jeedaa salafka cabdullaahi ibnu mubaarak wuxuu uga jeedaa asaxaaba ridwan ullahi calayhim asarkiisana imaam muslim baa ku warinaya muqadimada saxiixiisa idan lafdigaasi asalaf cidda markaasi aimadu ay u isticmaaleen waktigii saxaabada laga soo bilaabo waa quruntaasi fadliga badan iyadoo masaladaasi intaa ka balballaadhan waxa ay ku xusan tahay risaalada yara la idhahdo tabsiir lbariya bixaqiiqati dacwa salafiya waxaan isku dayayaa iminka inaan ishaaraad iyo mid gaagaaban aan ka dhigo salafku garanay inay yihiin saddexdaa qarni ee ilaahay uu ammaanay rasuulkuna khayrka uga marakacay maxay tahay haddaba salafiyadu iyada lafteeda waa in la fahmo salafiyadu waa nisbatun ila salaf waatibaacihim waliqtidaa bihim waa uu ku abtirsasho iyo uu nisba sheegasho qofku u nisba sheeganayo salafka iyo raacistooda iyo kudayashadooda oo marka la leeyahay salafiya waa salaf raacda dacwadii salaf raacdada ahayd salafiyun salaf kudayda weya macnaheedu saxaaba kudayde qofkii saxaabada ku dayanayay caqiidatun salafiya caqiido waafaqsan tii saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyo taabiciinta iyo atbaacdooda maqsuudku waa sidaa salafiyada inuu macnaheedu sidaasi uu yahay a'imada ayaa raxmat ullahi calayhim caddeeyey oo kutubtooda ku qoray sheekha la idhaha bakr abu zayd wuxuu leeyahy kitaab la idhaha xukmu lintimaa kitaabkaasi aada looma hadal hayo afkana waa laga dhowraa xukmu lintimaayi ila alfiraqi walaxzaabi waljamacaat waxaan ugu naseexaynayaa shabaabku kitaabkaasi inay akriyaan sidaan islamarkaa ugu naseexaynay inay akriyaan kitaabkiisa la dhaha tasniifu nnaasi bayna aldanni waalyaqiin oo sheikhu uu kaga digaayo dadka gulaada ee ahlulxaqa waxa weeyaan la dagaalama markii la weydiiyena cidda uu markaa ka qorayna sida ku taala muqadimada kitaabka alxad lfasil bayna alxaqi walbatil uu tilmaamay inuu ka qoray kuwa sheekh ibnu baz iyo amhaaluhu wax ka sheegaya amaba se dhaleecaynaya wuxuu yihi sheikhu isagoo salafiyada ka hadlaya fahiya nisbatun ila salaf salix jamiici asaxaaba faman tabicahum biixsaanin waa abtirsasho qofku uu ku abtirsanayo salafkii saxaabada iyo kuwii wanaagga ku raacay duna man maalat bihim lahwa bacda asaxaaba min alkhuluq waxaa ka baxaaya nisbada noocaasiya oo kuwa lagu abtirsanayana aan ahayn kuwa ku abtirsanaya aan ahayn cidda iyaga ay la leexatay hawadu hawa raacnimadu saxaabada dabadood wala waktigoodu haba horeeyabe aladina inshaquu can salafi saalix biismin aw rasmin kuwaasoo salafu saalix iyagu kaga leexday magac magac kale ayay la baxeen oo aan koodii ahayn ama rasmi calaamado ayay samaysteen iyo manaahij iyaga u gaara xukmu lintimaa safxada lix iyo afartan ilaa toddoba iyo afartan waad garanaysaa allajnatu daa'ima waxa weeyaan lilifta walbuxuuth alcilmiya washeekh ibnu baz raxmat ullahi caleyh rais uu ka ahaa waktigiisii markuu dhintayna arrinta noocaasi uga dambeeyey sheekh cabdilcaziz ala sheekh xafidahu llah waxaa la weydiiyey su-aasha ma hiya salafiyatu wamaa ra'yukum fiiha salafiyadu waa maxay maxaad soo aragtaan ma wax saxaba mise wax khaldan waxa yidhi asalafiyatu waa nisbat ila salaf wasalafu hum saxaabatu rasuuli illah wa a'imat lhuda min ahli lquruni halaathati lula radia allahu canhu salafiyadu waa salafkii oo lagu abtirsanayo o laleeyahy iyagaanu raacayna salafkuna waa saxaabadii iyo a'imadii hanuunka ku sifaysnaayo ee ka dambeeyey oo saddexdii qarniye rasuulku ammaanaya aladina shahida lahum rasuulu llahi bilkhayri fi qawli khayru lquruni qarnii uma aladina yalunahum waxaan tambihinayaa xadiidka lafdigiiyo saxiixi waa khayru nnaas lafdiga khayru lquruun ma ansixin khayru lquruni qarnii uma aladina yalunahum uma aladina yalunahum uma yajiu aqwaamu tasbaqu tasbiqu shahaadatu axadihim yamiina wa yamiinuhu shahaadata rawahu axmed walbukhaari wa muslim salafkay saa u tacriifiyeen saxna wasalafiyuunana waa jamcu salafiyin wey waa salafi oo la jamciyey waa wadartiisii waana nisbatun ila salaf waa qofka oo salafka loo tiiriye o loogu abtiriyey waqad taqadama macnaha macnihiisuna waa soo horumaro macnihiisu waa in salafka la raaco wahum aladina saaruu calaa minhaaji salaf waa kuwa wadadii salafka maray oo ah min itibaaci alkitaabi wasunna in la raaco kitaabka ilaah iyo sunnada walda'wati ilayhima waalcamali bihima dadka loogu yeedho lagu dhaqmo fakanuu bidalika ahla asunati waljamaca yani asalafiyuun hum ahlu sunati waljamaca fatawa lajna daa'ima juska labaad safxada boqol shan iyo lixdan ilaa boqol lix iyo lixdan itibaacu salafi saalix in la raaco salafka oo dadka aynu tacriifinay quruntaa fadliga badnayd waa arrin waajiba in loo nisbo sheegto iyaga lagu abtirsado la yidhaha iyagaan diinta kaga dayanayo oo aan raacayaana waa arrin ammaan mudan waana arrin qadiime wax xaadisa maaha oo qarnigii afar iyo tobnaad ama quruntan ka horreysay ama ka dambeysay dhaweyd yimi weligood baa aimada islaamku raxmat ullahi calayhim waa ka hadli jireen inay waajib tahay salafka in la raaco waxaad akridaa kitaabka la yidhaahdo damu taawiil ee uu qoray alimaam ibnu qudama raxmat ullahi caleyh baab dhan buu kaga hadlaya markaa itibaacu salaf inay tahay mid waajiba iyaga in lagu daydo oo iyaga lagaga daydo cilmiga iyo camalka iyo fahamka nusuusta iyo adilada in loo nisbo sheegtana aimadu waxay tilmaameen inay lafteedu tahay qadiim aimada tilmaamay waa fara badan yihiin ba dhowr tusaale ayaan soo qaadanaya imaamka la dhaha asamcaani wuxuu leeyahy kitaabka la dhaha alansaar diska saddexaad sabxada laba boqol labiyo toddobaatan wuxuu yihi asalafiyu bifatxi sini wallam wafi akhiriha alfa hadihi nisbatu ila salaf waintixaalu madhabi dad salafi aragto waa qof u nisbo sheegtay salafkii saxaabadii iyo quruntii fadliga badnayd wadadoodiina markaasi raacay oo madhab iyo manhaj ka dhigtay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah aada buu u farabadiyey isticmaalka nisbada caynkana mar wuxuu ku ilaaqaa manhajka iyo wadada la marayo oo ariiqa salafiya ama almanhaj salafi buu yidhaahdaa marna wuxuu ku ilaaqaa dadka wadada maray laftooda daru tacaarud alcaqli wanaqliga aad buu u isticmaalay kadalik kitaabkiisa majmuucu lfataawaha walaa yakaadu kitaabu min kutubihi yaklu min ilaaqi hadihi nisba waxaa sheikhulislaam uu yihi raxmat ullahi caleyhi isaga oo dadka manhajka raacay lafdiga ama ereyga asalafiya ku itlaaqaya wa taaifatun ukhra min asalafiya ka naciim ka nucaym ibnu xamaad alkhuzaa'i walbukhaari saaxibu saxiix wa abi bakr ibnu khusayma koox kale oo salafiyada kamid oo leya dad kale oo salafiyada kamida sida nucaym ibnu xamaad alkhuzaa'i oo kale iyo bukhaari bukhaari baa salafiya buu leeyahy wakadalika ibnu khusayma raxmat ullahi caleyh saaxibu kitaab tawxiid saaxib kitaab saxiix ibnu khusayma daru tacaarudka ah ayaa uu ku yaalaa hadalkaas isagoo ka hadlaya ilahay sifaatka in loo sugana wuxuu yihi walisbaatu fi ljumlati waa madhabu sifaatiya ilahay sifaatkiisa kitaabkiiyo sunada kusoo arooray in loo sugaa asifaatiya qolada la yidhaahdaa waa wadada ay mareen xataa qaal ilaa uu yihi wahuwa qawl salafiya waana qawlka salafiyadu ay qabto majmuuc lfataawa juska lixaad safxada koob iyo konton intisaabka markaa qofku sidaa ugu nisbo sheegayna salafka macnihiisu waxa weeye inuu leeyahay ana salafi macnaheedu waxa wey anigu waxaan raacayaa kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka waxaanan u fahmayaa sidii saxaabadee u fahmeen iyo quruuntii fadliga badnayd intaasi oo la soo gaabiyey leana khayr alkalaami ma aqala wadalla siduu yihi sheikhu lalbani raxmat ullahi caleyh intaasoo la soo gaabiyey hadalkaa dheer oo lasoo gaabiyey ayuun baa macnaheeda salafi la yidhahda sheikhu lalbani raxmat ullahi calayhi wuxuu kamid ahaa aimatu hadihi dacwa aada u difaacay aadna waxa weeyaan nisbada noocana u nashriyey u faafiyey in fahamka salafka lagu taqayudo oo lagu xidhnaado nusuusta sidoodii loo fahmana in fara badan ku celceliyey buu ahaa minman adhara hadihi nisba shariifa wama taxmiluhu min almanhaji saxiix wuxuu yihi sheikhu wa ama aladi yantasibu ila salafi saalix faina yantasibu ila alcisma cala wajhi lcumuum qofka salafka u nisbo sheeganay laanu saxaabadii rasuulkaan wadadoodii maraya rasuulkii baan ku beelaya saxaabadiis qofkaasi manhaj dhowrsoon oo khalad ka maran ayuu u nisbo sheeganaya waqad dakara nabiyu ana min calaamaati alfirqati naadiya anaha tatamasaku bima kana calayhi rasuulu llah wama kana calayhi asxaabu rasuulku maruu ka warayma calaamaadka cidda badbaadaysa waxa uu rasuulku sheegay inay kamid tahay inay qabsanayaan rasuulku diintii uu ka tegey iyo manhajkii saxaabadu ay ku socdeen faman tamasaka bihim kana yaqiina cala hudan min rabbi waa majalada la yidhahda alasaala safxada lix iyo sideetan ilaa sagaashan hadal dheer baa ku qoran oo sheikhu masalada u kaga hadlayo waxaana hadalkan sheekhu uu xambaarsan yahay nukta waxa weeyaan qayima jiddan oo dahabiya ah oo ah salafi baan ahay inuu daliilkeedu yahay qowlka rasuulku yihi cidda badbaadaysa markuu ka hadlaayey man kana calaa mithli ma ana calayhi alyawma wa asxaabi cidda badbaadaysa waa qofka ku sugan manhajka aniga iyo saxaabadaydu maanta aanu ku dul sugannahay marka min calaamaati firqa naadiya waxaa kamid a itibaacu nabiyi calayhi salaatu wasalaam batinan wa zaahiran waaliqtidaau bisaxaabati ridwan ullahi caleyh mar kale sheekhu wuxuu yihi intuu ka waramay salafkii oo ah quruntaa dee fadliga badnayd saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacdii fasalafiyatu haddaba wax kale maahe tantami ilaa hada salaf salafkaa lagaaga waramaya qur-aanka lagu ammaanayo ee ilaahay uu leeyahay wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar oo loo nisbo sheeganayo wey waladiina itabacuuhum biixsaanin weeyaan salafiyadu wsalafiyuuna yantamiun yantamuuna ila haulaai salaf ida carafna macna salaf wasalafiya xiinaidin aqulu amrayn isnayn mar haddaynu garnay salafku inuu yahay quruntii fadliga badnayd salafiyaduna inay tahay iyaga in la raaco laba arrimood baan baraarujinaya buu leya sheekh alamru lawal ana hadihi nisba abtirsashada salafka lagu abtirsanaya laysat nisbatan ilaa shaksin aw ashkhaas ma aha qofku inuu u nisbo sheeganayo shaksi ama shaksiyo oo tusaale ahaan marka qofku uu leeyahay anigu waxaanay qaadiri dee cabdulqaadir jelaani buu nisbo sheegtay waa shaksi mucayana shaksigaasi haba khayr badnaadee dee maaha macsuum oo yukti wa yusiib waana wax saxana waa sameeya khaladna waa ka dhaca waa ibni aadam waa bashar laakin nisbadani waa nisbo ad u nisbo sheegatay saxaabadii taabiciintii atbaacdoodii afraadoodu waa khaldami karaan oo macsuumiin maaha laakin ka jumla marka loo eego suurtagal maaha inay baatil isku waafaqaan oo rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummadaydu baadiyo isku waafiqi mayso laa yumkin saa sheekh wuxuu leeyahy kama hiya nisbatu jamaacatin ukhraa mawjuuda cala alardi alislaamiya sida ay tahay nisbada ay leeyihiin jamaacaad kale oo dhulka islaamka jooga hadihi laysat nisba ilaa shaksin walaa ilaa casharaati alashkhaas bal hadihi nisbatu hiya nisbatu ila alcisma manhaj macsuuma oo saxa oo khalad aan lahayn baad u nisbo sheegata dalika liana salafa asaalix buu leeyahy sheekhu yastaxiilu an yajmacu calaa dalaalatin wa bikhilaaf alkhalaf salafkii saddexdaa qarnee fadliga badnaa inay baadiyo isku waafaqaan waa mustaxiil sharcan bay mustaxiil u tahay laakiin khalafka dadka iyaga ka dambeeyey waa ka dhici karaa ashkhaastooda iyo jamaacaadkooda iyo dawaa'iftooda khaladku waa ka dhici karaa waana isku waafiqi karaan shariidka koowaad ayaa hadalkaasi uu ku duuban yahay kamida
min silsilati alhuda wannuur maqaam kale sheekhu wuxuu bayaamiyey nisbada loo nisbo sheegto salafka inaan ahayn jamaaca ama xisbi qofku inuu nisbo sheegtay markaasa sheekhu wuxuu ley saxiix faxiinamaa nantami ila salaf famacna dalika anahu antami ilaa khayr lquruun markaan salafka u nisbo sheegan le salafti baa haray saxaabada raacaya taabiciinta atbaacdooda quruuntii u khayrka badnayd baan u nisbo sheegtay aan ku abtirsaday wey wayajib an yulaaxada ana hada alintima wa hada alintisaab waxaa waajiba in loo fiirsado markaasi loo soo jignaado nisbada noocana iyo intimaagani ee loo nisbo sheeganayo salafku laa yacni alintisaaba ilaa shaksin uma jeedo in shaksi loo nisbo sheegtay qof aw ilaa jamaaca ama jamaaca iyo xisbi in loo nisbo sheegtay min almumkini an yakunu calaa khata qof ay suurtagal tahay inuu khaldamay ama jamaaco suurtagal ay tahay inay khaldamaan aw waxa weeyaan dalaala inay ku sugnaadaan aw calaa dalaalin kuliyin aw juziyin marka waa nisbatun ila alcisma kitaabka almanhaj salafi cinda sheikh ilalbani lisheekh camr cabdilmuncim saliim safxada afar iyo toban ayaa kalaamkaasi uu ku qorayy kalaamkan wuxuu cadaynayaa oo madkhal u yahay mas'alahan raba iyadana inaan ka hadlo ma huwa alfarqu bayna alintisaabi ila salaf walintimaai ila alaxzaab alcasriya muxuu yahay farqiga udhaxeeya in salafka loo nisbo sheegto o qofku dha anu salafi baan salafkaan raacaya iyo qofku inuu nisbo sheegto axzaabtan casriga ee maanta jirta oo idhaahdo qofku ana ikhwani aw tabliigi aw itixaadi aw ictisaami aw gayru dalik yani ma huwa alfarq dadka qaarkood baa moodaya inay isku mid tahay inaad tidhaahdo salafi baan ahayo iyo inaad tidhaahdo itixaadi baan ahay cindahum sawa ay tahay wax farqi aan udhaxay sheikhulalbani kalaamkiisa waxaa ka dhex muuqata furuuqda udhaxaysa in salafka lagu abtirsado loo nisbo sheegto oo nisbatan wa tibaacan xaggooda ay noqoto iyo in jamaaca mucayana xisbi mucayana ama shaksi mucayana loo nisbo sheegto furuuqda udhaxaysa ayaa sheekhu uu tilmaamaya waxa kaloo isaguna si fiican uga hadlo tajliya ku sameeyey daha ka qaaday sheekha la ihaha bakr abu zayd kitaabkiisa xukmu lintimaa iminkaan idiin tilmaamiyey oo cilmi fara badani waxa weeyaan uu dhex hurdo furuuqda udhaxaysa waxay tahay ama qodobada udhaxeeya alintisaabu ila salaf iyo alintisaabu ila alaxzaab alcasriya ko alintisaabu ila salaf intisaabun ilaa manhajin macsuum markaad salafka u nisbo sheegatay manhaj macsuuma khalad ka ilaashan oo ilaahay uu ammaano rasuulku uu taskiyadeeyey ayaad u nisbo sheegatay liana salafa laa yajtamicuuna calaa dalaala salafku wax baadiya kuma kulmi karaan wixii ay isku waafaqeen waa manhaj macsuuma oo saxa wey ama alintimaau ila alaxzaab wa intimaa ila taaifa aw ashkhaas gayru macsuumiin yumkin an yakunuu calaa khata aw dalaala kuliyin aw juzi markaad xisbi mucayana ama taaifa mucayana aad u nisbo sheegato ama shaksi waxaad u nisbo sheegatay meel aanay cisna kaa xigin oo haddaad u nisbo sheegato aanad isku hubin inaad saxun u nisbo sheegatay oo khalad aanad u nisbo sheegan oo khaladaanu ku jirin waayo waa gayru macsuumiin jamaacadee maanta odhan karta xisbigaba odhan kara manhajka iyagu waa macsuum manhajuljamaaca yaa odhan kara inaana odhan karin waxaa u daliilaba meel fogba tegi mayne takyiiraadka iyo tabdiilaadka manaahijta lagu samaynayo sanadkana laga hadlay sanadka dambena waxaa laga yaha muctamarka in loo bandhigo dabeetana la dhan manhajkii markii la akriyey waxaa muctamarka ama shirka u muuqatay annahu bixaajatin ila tacdiilin wa xadfin wa idaafatin wa tawdiixin wa sharxin hadda waa manhajkii markii hore jamaacadu ay ku socoteen dhamaa ayaa waxaa laleeyahy waxaa muuqatay sanada kadib markii la akriyey inuu u baahan yahay toosin hadda dadkii baa la toosinaya maha waa manhajka laftiisii inuu toosin ubaahan yahy inuu ubaahan yahy in wax lagu daro de waa wax xaq markii hore ka maqnaa soo maaha inuu ubaahan yahy in wax laga jaro de waa baatil marka hore ku jira waxa laga jaraya inuu ubaahan yahay sharax iyo tawdiic oo yani ijmaal fara badan uu ku jiro qodobada qaarkood si khalada dee afraada qaarkood ay u adeegsadeen bay noqonaysa laakin manhaju salaf isagu taa ma aqbalo yaa odhan kara manhaju salaf baan intaan soo dhigo aan ibaa wax ku daraya waxna aan ka taraya meelo khaldameen aan toosinaya man man aladi yastaic an yaqula hada lkalam la idan farqi weyn baa halkaa kasoo baxo udhaxeeya alintisaab ila salaf iyo alintimaa ila alaxzaab farqiga labaad الانتساب الى السلف واتباع طريقتهم لا يفرق بين اهل الحق سلفka marka loo nisbo sheegto oo wadadoodii la maro taasi dadka ahlulxaqa ma kala geynayso oo yani taasi khilaaf dhexdooda ku ridi mayso bal arrinta qura ee umma islaamiya kulmin karta ee tafaruq iyo ikhtilaafka ay kaga bixi karto waa inay ummaddu noqoto umma salafiya yani uma raacayso dee saxaabadii rasuulka iyo taabiciinta iyo atbaacdoodii oo qaabkay nusuusta ufahmeen ee ufasireen kaga dayanayso oo kaga dayanayso qaabkii nusuusta ay ugu camal faleen bal hiya taxwi jamiica almuslimiina ala calaa ariiqi raciil ilawel nisbadan asalafiya waxay koobsanaysaa muslimiinta oo dhan muslimiinta wadadii haya saxaabada taabiciinta atbaacdoodii wa qablahum nabiyu caleyh afdal salaati watasliim ayay shamlisanaysaa luqaday doonayaan ha ku hadlaan dalabkay doonayaan ha joogaan jinsigay doonayaan ha noqdaan midabkay doonayaan ha lahaadaan culimo ha noqdaan ha noqdaan caamo tujaar ha noqdaan geela ha raacdaan looda adhiga ha raacdaan kuwa xukaamo madaxweyneyaala ha noqdaan waxay doonayaan ba ha noqdaan kullu man istaqaama calaa ariiqi araciil lwal nisbadan wuu hoos imanaya bal hadda ilaahiga baaraka allahu fiikum hadhow toolaa la odhan doonaa dad gaara bay ku xasriyeen salafiyadii waxaanan filayaa haddaad dhegaysataan ashirdadii alajuubatu salafiya calaa shubahaati alxizbiya imisabay ahayd toddobiyo sagaashankii bay ahayd baan umalaynaya way taalaa maktabada nafsi hadi lmasala baan ka hadlayna inaanay cid ku gaar ahayn oo qof kastoo manhajkaa ku toosnaada yacni uu soo gudagelayo isagu noocu doonayaba ha noqday oo lama odhanayo qofkii oo manhajkii ku toosan adigu salafiye ma tihido weli xisbiga laguguma darin dee lama odhanayo ee qofku wuxuu salafi ku noqonayaa manhajkaasun inuu ku toosnaado isagoon amiirna soo marin cidina aanay xisbiya jamaca aanay ku darin sidaa awgeed mujtamaca ama mujtamacaadka muslimka waxaanu ka aaminsannahay ciddii iyagu inxiraafay xaqa ka leexda mooyaane inay dhammaantoodba ahlu sunno yihiin oo salafiyiin ay yihiin waana isku mid oo odayga halkaa bakhaarka ku haystee faataxada aan sax ahayn laakiin fitradiisu ay saxsan tahay ilaanu waa kitaabka ilah iyo sunada rasuulka iyo diintii nebi maxamed uu ka tegay saxaabadu ay ka dhaxleen waxaan ahayn dooni maayo de waa salafi baanu leenahay laakiin dee xisbiyaduma laha waa xisbigu kamidi waxa le waa nin muslime oo ahlu sunnabaa laohanaya marka loogu fiica lakin xisbiga kamid maha oo dee weli laguma darin xisbiga ile xisbigu isagu inuu qofku wadadii salafka maro oo quri kuma filla taa tallaabada tallaabo labaad baa ka dambaysa waa qofka xisbiga in lagu daro marka dadka ciddii lagu daray ayuunbaa ah laakiin ciddii aan lagu darin iyagu ma haweye weli may soo gelin waa hawaamish baa la odhanaya kuwa iyagu yani arrintaasi kusoo dhow dhow way bislaanayaan oo bisaylkii bay ku dhow yihin maalin dhow baa beecada laga qaadaya ama cahdiga ama muwaafaqada kuwa kale waa waa mutacaatifiin magacyo xataa kala leeyihin waa mutacaatif waa haamishi waa cudwi sidaasaa dadka waxa weyaan loo qaydinaya arrintu markay xisbiye noqoto alintimaa ila alaxzaab yufariqu lumma wayajcaluhum firaqan mutacaadiya mutanaxira ummaddu markay xisbiye kala noqoto de way kala tafaraaruqaysaa kaasina xisbi u galay kaasina xisbi kaasina xisbi saddexdii guri kasoo wada toosay uu midba xisbi ku biiray tobankii xalqada wada fadhiyey baa inta loo yimi oo midba qola dhegta ay wax u saartay ayaa midba dhinac loo kaxeeyey oo midba guri gooniyo bayca lagaga qaado dabeetana tobankiiba ayaa hadda ardayda isla ahaa ee walaalaha ahaa ee diinta wada baray cilmiga wada raacanayay ayay colaadi ka dhex bilaamaysa una malayn maayo inuu qofna inkiri karo qof munsifa oo diintiisa ilaashanaya ma inkiri karo ma diidi karaan filaya inay muslimiintu xisbiye kala noqdaan inay tafaraaruq tahay haddaama ijtimaacba ma itilaafba bal waynu ka hadli doonaa aimadu masalada waxay ka yidhahdeen insha allah markaa sidee ayaa arrin ummadda kala tafriiqinaysa oo ahlulxaqii laftoodii kala kaxaynaysa ay min manhaji salaf ku noqon karta min manhaji salaf maaha wadadii saxaabada kamid maaha ee waa bidcatun muxdatha arrinta saddexaad alintisaabu ila salaf xaasiluhu waa tamyiizu sunnati can ilbidca salafka marka loo nisbo sheegto maqsuudkiiyo ujeedadu waa sunnada in bidcada laga sooco ila haddaad tidhaahdo muslim un baan ahay oo halka aad ku joojiso muslimkii bidco iyo sunne iyo shiico iyo raafido iyo khuraafi qabri ku wareegaya intaba wuu leeyahy markaad tida anigu salafi baanay ama sunni baanay waa intaa midna kuma jiro wey wadadii nebi maxamed baan haya iyo tii saxaabada ridwan ullahi caleyh waa in ahlu bidcaha iyo ahlu sunnaha la kala sooco oo xaqa calankiisa la taago taasina wa waa maqaasida shareecaday kamid xaq iyo baadilka in la kala sooco kadalika nufasilu laayaat walitastabiila sabiilu lmujrimiin kadalika ilahi wuxu uri walaa talbisu lxaqa bilbail wataktumu lxaqa waantum taclamuun xaq iyo baailku inay isu ekaadaan ama dadka iskaga khaldamaan waa mid ilaahay subxaana watacaala uu diiday oo rabbi uu leeya ka dheeraado iska ilaaliya laakiin su-aal baan idin weydiiye xisbi marka intimaa loo samaynayo ama intisaab isaga maxaa loo jeeda yaa lagaga soocmaya de waa tamayuzun can ilumma ummadii baa laga soocmaya ummadda inteedii kale xataa kuwii xaqa ku taagnaabaa laga soocmay laga soocmaya oo waxaa la yeelanayaa qiyaado iyo hogaamin gaara oo si ummaddu ay wada lahayd aan ahayn imika inagu soo wadan ma joogno wadanku de qiyaaduu leeyahy dad hogaamiyuu leeyahy madax buu leeyahy soo maaha qiyaadaasi dee ummadda wadanka degan oo dhan bay ka dhaxaysaa laakiin xisbi markaad gasho hogaamin adiga ku gaaro ummadda inta kale aana kula hogaamin baad gasho weyaan macnaheedu markaad xisbi diini iyo firqa islaamiya waxa weyan aad kamid noqoto waxa uu noqonayaa marka alintisaabu ila laxzaab mid keensada qofku manhaj khaas oo kii ummadda oo dhan ka dhexeeyey mid aan ahayn inuu isagu u intisaabayo qodobka afraad alintisaabu ila salaf yaqtadii caqd alwalaa'i walbara cala rusuli lmunazala min cindi illah salafka marka loo nisbo sheegto nisbatan wa caqiidatan wa camalan wa dacwatan waxaa xaasilkeeda uu noqonaya waxaa ka dhalanaya in xidhiidinta dadka iyo goyntooda iyo jacaylkooda iyo nicbaanshahooda in lagu dhiso oo lagu bineeyo ilaahay usuushii uu soo dejiyey oo wixii ilahay uri dadka ku jeclaadana lagu jeclaado wixii ilaahay uri ku nacana lagu naco wixii ilaahay uu yihi kusoo dhaweeye lagu soo dhaweeyo wixii ilaahay yihi ku fogeeya oo ku necbaadana lagu naco lagu fogeeyo laa calaa rasmin walaa calaa ismin mucayan manhaj gaaro qol ay dejisay dadka lagu xidhiidhin maayo waa kii ilaahay soo dejiyey maaha magac gooniya oo qole waxa weeyaan ay la baxdo xaq aan ka turjumahayn markaasaa halkaa marka la maray marka waxa odhanaya soo kuwa jira kuwa salafiyiin aho khalad uu kaga dhaco alwalaa walbaraa dee adeertaas isaga ayay khusaysaa ilaahay baa kala xisaabtamaya oo waa khalad iyo gas isaga uu galay taas laakiin manhajkani dee beri buu ka yahay ahlulmanhajna beri bay ka yihin mar hadday waxay taqriirinayaan taa ay tahay oo ay ka digayaan lamana iman iyagu sabab keensata lamay iman ahlu sunnuhu sabab keensata in alwalaa walbaraadi lagu dhiso waxaan xaqa ahayn may la iman iyagu way xisbi may asaasin ummadda kala tafriiqiya oo welihii iyo berihii keensada in waxyaabo kale lagu dhiso waa xaqa unbay dadka u sheegayaanay ugu yeedhayaan marka ninka xaqa isagu garan waayo masale kamid a ama masaa'il kamid a dee khaladkiisu isaga ayuu yaalla tamaamanna waxay lamid tahay qofka muslimka iminka khaldamaya ee manhajkii rasuulka iyo saxaabada dee khilaafaya ee tusaale ahaan soomka ka tegaaya ama sekada aan bixinahayn miyaa islaamka iyo ehelkiisa lagu ceebeyn karaa qofkaasi wuxuu samaynayo aljawaabu waa la leanna islaamku waxaa muu barin islaamku waxaa sabab ugumuu noqon isaga ayaa khaladka iyo gadka noocaasiya ku dhacay kadalika bay lamid tahay qofka salafka u nisbo sheeganaya khalad samaynaya ee uu ka dhacayo dee isaga ayaa khaladkaasi uu khuseeyaa manhajku shaqo kuma laha manhajku waa macsuum isagu beri buu ka yahay kitaabka ilahiy sunada rasuulka iyo waddadii saxaabadu ay mareen laakiin alintimaa ila alaxzaab xisbi gaara qofku markuu u nisbo sheego waxaa ka dhalanaysa caqd lwalaa walbara calaa gayri usuuli almunazala in lagu dhiso xidhiidintii iyo goyntii usuushii ilaahay uu soo dejiye nusuusta ku sugnayd waxaan ahayn sida alintimaa ila lxisbi oo kale oo waa shaki la-aan qofka xisbiga ku jiraa inuu uga dhawaanayo ka aan xisbiga ku jirin walow ka aan xisbiga ku jirin ha ka khayr badnaadeen ma la inkiri karata laa axad yastaiica an yunkira hada xukmu lintimaagana waad sheegi doontaa waaqicana waa mid dhammaanteen ba aynu dareemayno inuu qofku xisbiga uu ku dhex jiro ayaa waxay keensanaysaa in laga fadilo dadkii kale atacrifuna sheikh alalbani raxmat ullahi caleyh soo imaam caalimo mu ahayn oo sunna iyo sunada rasuulka u gargaaray marba waxaa soo martay jamaaco jamaacaadka kamidii inay amar ku siisay qof kasta oo xubin kamida jamaacadaas inuu sheikhulalbani jaro oo waxaa la yidhi ninka u taga sheikhulalbani duruustiisa xaadira muxaadaraadkiisa ka qayb gala waxa weeyaan salaama ninkaasi wuxuu noqonayaa nidaamkii jamaacada iyo daacadii amiirkiisa mid khilaafay buu noqonaya bayaan manshuur huwa maktuub mawjuud xata alaan cindana kutuba xagga dambe lagaga daabacay isagoo markaa musawara bayaanka noocaasi yacni sheekhulalbani waad garanaysaan ayaa laga fadilay dadka ku jira jamaacada ana xisbiyada ayaa natiijadeedu aaba taasi ay tahay sheekhulalbani baa la weydiiyey insha allahu tacala way noo iman doontaaye sheekhow suurtagal miyay tahay in la sameeyo xisbi biduuni walaa wabara iyadoon xisbigaa lagu xidhahayn xidhiidhintii iyo goyntii jacaylkii iyo nacaybkii markaasaa sheekhu wuxu uhi laa yutasawaru hada waxa la sawiran kara maata wakadalika sheekh ibn cuthaymiin nafsu kalaami waan idin akri doonaa biidn illahi tacaala mawdiciisa markaa gaadho wuxu yihi alintimaa ila aljamaca alxizbiya qofku markuu u nisbo sheegto jamaaca iyo xisbi shalay uu hebel sameeyo amiir isagu uu ka yahay oo ummadda aan ka dhaxaynin waxaa ka dhalanaysa almuwaalaatu liljamacati alxizbiyati dayiqa jamaacadan xisbiga ee kooban ee xidhiidhiga inuu qofku xidhiidhiyo walbaraatu min aljama min jamacati alumma alcaama iyo qofku inuu ka bari noqdo ummadda inteedii kale oo dee baraadu mid kulliyay noqon kartaa mid juziyana way noqon kartaa inuu intan xisbiga ku jirta uu kasoo dhawaysto ummadda inteedii kale ayaa ka dhalanaysa waana arrin kull alcuqalaa ay garanayaan oo marka aan la isdiidsiin karin oo aan lana dafiri karin qodobka shanaad alintisaabu ila sunati wasalaf laa yufdi ila bidca walaa casabiya salafka in loo nisbo sheegto la idhaha saxaabadii baan raacaya taabiciintii atbaacdoodii waddadii nebigaan haynaya taasi keeni mayso qofku inuu bidco ku dhaco iyo inuu ku dhaco casabiya lishaksin mucayan qof gaara inuu qabyaaladeeyo dee nebi maxamed baa buu leya waan raacayaan ku dayanaya cid kale maaha waa saxaabadii waa taabiciintii waa atbaacdoodii daaifa mucayana oo kuwa ilaahay ammaanay aan ahayn inuu uqabyaaladeeye ka dhalan mayso iyo ciddii waxa weeyaan ku dayata qof waxa weeyaan salafka ku dayanaya inuu bidco ku dhaco laa yumkin waa qof khilaafay salafka ayuunbaa bidco ku day ku dhaca lakin alintimaa ila axzaab yufdi ila lwuquuc fi bidca axzaabta in lagu biiro qofku xubin uu ka noqdaa waxay keensanaysaa shaki la-aan qofku inuu bidco ku dhaco waxa laga yaaba in la hahdo bidcadu meeday de alintimaa ilaa xizbin mucayan oo khaasa oo ummadda aan ka dhaxaynin ee qolo gaari ay samaysto haddana diin lagu sheegayo ayaaba lafteedu bidcaada insha allah baraahinteeda iyo adiladeedana waan keeni doonaa markuu ugu yar yahay wuxuu ku dhacayaa bidcat lbaycaati waalcuhuud bayca dee laga qaadaya ballan buu amiirka jamaacadu ka qaadaya cahdi buu ka qaadaya muwaafaqo waxa la doonaya ha loo bixiyo magaca la doonayo taasi miyaanay bidco ahayn hal camilaha salafu saalix miyay sameeyeen salafku oo amiirka iyo xaakimka ummadda ka dhaxeeya cid aan ahayn oo bayco ay la galeen ama manhaj mucayana ay kula mubaayacoodeen miyay jirtaa idan waa waa amrun mukhaalif lisalaf haddaanu bidco kalaba ku dhicino inta kaleba uu iska ilaaliyo taas inuu ku dhacayo iyadu waa laga maarmaan wailaa kayfa yakunu min alxizb xizbiga siduu uga mid noqonaya waa inuu horta taa soo maro siduu xizbiga uga mid noqdo muwaafaqo uu dhiibo bayco uu dhiibo cahdi uu dhiibo gacanta waa inuu dhiibto weeye oo uu yidhaahdo sida jamacaadka qaarkood baycadoodu ay ahayd ubaayicuka cala kitaab illah wa cala sunati rasuuli illah ala manhaji ljamaca fi lmanshati walmakrih ma statacta aniga layga warrami maayo waa xaqaa'iq waxa weeyaan aan goobjoog u ahaa baycada caynkaasiyana hadihi ljamaca waanu iska dayna bay idhaahdeen laakiin ma aanay soo saarin wax caddayn oo ay leeyihin waa bidco si awgeed annagu weli waanu u nisbaynayna xataa yatabara-u minha oo inay bidco tahay ummaddii ay ku tarbiyadeen ay u caddaynayaan inay bidco tahay bay inay xaq tahay bay annaga noo sheegeen oo ay nagu tarbiyadeen ee naga dhaadhiciyeen oo ragga qaarkood habeenkii laga qaaday ay seexan waayeen hurdo ay ku ladi waayeen alla baycadan ood gashay maxaad ka yeeli doontaa bil aad jerisaa baycadii caynka ahayd inay bidco tahay ilaahay baa culimo noo diro oo naga furfuray laakiin dad fara badan bay weli sidii ugu xidhan tahay inay ka furfuraan oo bayaanaad iyo caddayn ay soo saaraan ay leeyihin waa bidca ayaa looga baahanya haddii kale weli ismigeedu waa dul yaalla bidcatu taqayud bijamaca mucayana lam yacadaha salaf lam yacadu salaf walam yacrifu aimatu diin jamaaco gaara inuu qofku iyo xisbi gaara inuu ku qaydnaado ku xidhnaado u ka mid noqdo dee waa bidco aanay salafku aqoonin iyo aimatu hada diin furuuqda caynkaasiya waxaad ka heli doontaa iyagoo weliba intaa ka balbalaaran kitaabkaasi aan kuu sheegay bal waxaan idin akrinayaa baaraka allahu fiikum bacd alaahaar oo aimatu hada diin laga soo wariyey oo mawduuca furuuqda iminka aan tilmaamay aada u iftiimin karto naxnu ahariyuun nabni axkaamana wa culuumana cala alahar sa'ala rajulu alimaama malik man ahlu sunna ya aba cabdillahi imaamu malik ibnu anus abu cabdillahi ayaa nin ba u yima wuxuu ku yihi ahlu sunnuhu waayo su-aalun waadix qaala aladina laysa lahum laqab waa kuwa aan lahayn naanays aan dee sunnada ahayn oo yucrafuuna bihi dadka dhexdooda lagu yaqaano sunada mid kale kuma darsadaan ahlu sunna la yidhaha firqa naajiya aطaa'ifa almansura alqaabtaa macruufka ee dhammaanteed isku macnaha ka turjumaysa mooyaane mid kale ma laha tartiib almadaarik diska koowaad safxada labiyo toddobaad ibn lqayim ee wuxu ihi su'ila bacd a'imati can isunna a'imada qaarkood baa la weydiiyey sunadu maxay tahay iyo manhajka saxda ahi faqaala ma laa isma lahu siwa sunna waa waxaan magac kala lahayn sunada mooyaane magac kale ma laha oo aan sunno ahayn mar hadduu magac kala yeesho sunadii isweydaarto weeye madaarij saalikiin jiska saddexaad boqol toddobaatan iyo afar wa yaqulu malik ibnu maqwel raximah llah malik ibnu maqwel nin dhow hamoodin boqol iyo sagaal iyo konton alhijri taarikhdu markay ahayd buu dhintay ida tasama arajulu bigayri lislaami wasunna buu yidhi ninku hadduu la baxo magacaan islaamkii ahayn magacaan sunnadii ahayn alxiqhu biayi diini shita yani diintaad doonaysa haleeshii bimacnaa qad ibtadaca weyaan macnaheedu bidca ayuu ku dhacay qofka caynkaasi waa qof xaqii weydaartay adduru lmansuur lisuyuuti